soomaalida ku leh maktabadaha buugaagta gudaha dalkaasi soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka qayb galay shan iyo labaatan sannadood kadib bandhiga buugaagta carabta iyo caalamkaba oo sanadkiiba mar lagu qabto magaaladan qaahira urur ay leeyihiin soomaalida ku leh maktabadaha buugaagta qaybo ka mid ah dalka soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad lagu furayay bandhiga buugaagta caalamka gaar ahaan kutubta wadamada carabta bandhigan caalamiga ah ayaa waxaa ka qayb galay in ka badan shan iyo labaatan dowladood oo sagaal iyo toban ka mid ay yihiin wadamada carabta oo soomaaliya ay ku jirto munaasabada lagu furayay bandhigaasi ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin masaari ah oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda masaarida injineer ibraahim maxlaba ra-iisul wasaare ibraahim maxlaba oo booqday xarunta soomaalidu ay ka degtay dhismaha weyn ee lagu soo bandhigayay buugaagta ay qoreen qorayaasha soomaalida ayaa si weyn u ammaanay in dadka soomaaliyeed ay ka dhex muuqdaan saaxada wadamada carabta bandhiga buugaagta oo sanadkiiba mar lagu qabto magaaladan qaahira ayaa lagu soo bandhigaa buugaagta ay qoreen qorayaasha wadamada carabta iyo weliba dunida inteeda kale kaasoo ah meel ay si weyn cilmobaarayaasha caalamka kutubta ay uga iibsadaan axmed moxamed bukhaari oo ka mid ah cilmobaarayaasha soomaaliyeed ayaa ka mid noqday dadkii ka qayb galay munaasabadda lagu furayay bandhiga buugaagta oo soomaalidu ay qayb ka tahay ayaan weydiiyey sida ay uga qayb galeen soomaalida
macradkan dooliga ah sanadkiiba mar la qabto waa wareegii afartan iyo lixaad lagu qabto qaahira waxaana ka qayb gelaya ilaa iyo labaatan iyo lix dowladood ay sagaal iyo toban kamid ay yihiin dowlada carabeed dowlada sooma ama shacabka soomaaliya waa markii ugu horeysay ay ka qayb galaan bandhigan kutubada taasoo u ahaa shacabka soomaaliya meel waliba jooga ama sharaf taas waxaa qayb weyn ka qaatay ururka maktabadaha soomaaliyeed oo madax u yahay ustaad axmed maxamed shiil ardayda soomaaliyeed maanta meel walbay joogaanba waxay daawasho iyo kutubo iibsada u aadeen macradkaas oo ah macrad aad iyo aad u weyn masaxo weyn oo ku fadhiyay dowlada aad u badana kasoo qayb galeen taasoo ka dhigan inay soomaaliya maanta doorkii ku lahayd dowladaha carbeed iyo caalamkaba qayb ka qaadatay saxaafad thaqaafadii soomaaliya iyo kutubadii soomaaliya iyo qoreen oo aad iyo aad u badan lagu soo bandhigay waxaana kasoo qayb galay ra-isul wasaaraha masar oo maanta xataa booqasho ku yimid meesha qaybta soomaalida una hambaliyey soomaalida bandhiga buugaagta oo sanad kasta bilowgiisa lagu qabto magaaladan qaahira ayaa lagu soo bandhigaa buugaagta dowladaha carabta iyo dunida inteeda kale ee laga qoray aqoonta kala duwan sida diinta taariikhda bulshada iyo siyaasadda waa markii ugu horeysay oo dadka soomaaliyeed ay ka qayb galaan bandhiga buugaagta ee magaaladan qaahira tan iyo markii dadka soomaaliyeed ay waayeen dowladdii dhexe ee soomaaliya sannadii kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii xuseen saxnuuni v o a qaahira